haddaba dagaalka ka socda dalkaasi yemen ayaa keenay in dad yemeniyiina soomaali iyo dalal kaleba u dhashay ay halkaasi ka soo qahaan qaxoontiga soomaaliyeed ee dagaaladaasi ka soo qahay ee toddobaadkan soo gaaray puntland waxaa ka mid a qoys afar dal u qahay islamarkaana dagaaladii soomaaliya uga soo cararin oo kale kala kulmay waddamada ay magangeliyada u aadeen kuwaasoo ay ku waayeen qaar ka mida ubadkooda wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadume yaasiin ayaa hooyadaas qoyskaasi la kulantay warbixintana nooga soo dirtay magaalada boosaaso qoyskan soomaaliyeed ayaa markii hore ka koobnaa lamaano isqaba kadib markii ay ka barakaceen dagaalkii sokeeye ee soomaaliya ka qarxay iyo kowdii waxaana ay si tahriiba ku galeen dalka sacuudiga sida ay v o a u sheegtay saynab diiriye oo ah hooyada qoyskaas halkaas oo ay ugu dhalatay shan carruurah oo saddex ka mid ah ay xanuunno kala gedisan ku dhasheen iyagoo aan haysan sharciga deganaanshaha dalkaas kadibna waxa uu dalka sacuudigu dib ugu soo tarxiilay waddanka soomaaliya qise xanuun iyo murugo badan ayaa ka soo gaartay qoyskan nolosha qaxootinimada oo waddanno badan ay u qaxeen sida sacuudiga suuriya iyo yemen iyadoo muddadii ay ku jireen nolosha guurguurka badan ay ku waayeen qoyskani laba ka mid a carruurtooda saynab diiriye warsame waa hooyada qoyskan waxaana iyada iyo saddex carruura oo ay dhashay ay ka mid ahaayeen afar iyo sagaashan qof oo qaxooti soomaaliyeed ah oo ka soo barakacay dagaalka ka qarxay dalka yemen dekeda magaalada boosaasana soo gaaray kowda bisha abriil ee aynu ku jiro waxaana iminka lagu daweynayaa isbitaalka daryeel ee magaalada boosaaso mar ay v o eedu ku booqatay isbatalka daryeel ayaa waxa ay uga warantay dhibaatada qoyskeedu ay kala kulmeen barakaca dagaaladii hore oo soomaaliya wala odagayga la socday taariba sacuudi aan ku galno shan ciyaan waa ku dhalo saddex weliya laba gabdhoodaan ku dhalo mee saddex waa xanuunsan miskor buu qabay labana waa curyaan bay haayeen gurigaan ugu soo sharci maaleen maya waanuna soo talxiino xanuunsan yihiin waanuna soo talxiino somaaliya looga tuun intaa imid saynab diiriye ayaa go'aansatay inaysan ka daalin safarada ay ku aadayso wadamada qalaad maadaama ubadkeedu aysan ka heli karin gargaar caafimaad oo ku filan gudaha soomaaliya waxaana ay ka mid noqotay qoysas soomaaliyeed oo dalka suuriya qaxootinimo ku joogay muddo sannada ah balse nasiib darro uu dagaal mar kale halkaas ka qabsaday waxaana ay rabshadihii dalka suuriya ku weyday wiil toban iyo sagaal jir ah oo aysan iminka nolol iyo geeri midna ku sheegi karin waxaa kale oo ay ii sheegtay in dhaawacuu madaxa ka soo gaaray gabar ka mid ah carruurta xanuunsan kadib markii uu qarax ku dhacay guriga ay ka deganayd caasimadda dalka suuriya ee dimishaq suuriya qaxootigan qaxootiganku naqaaway xuna waxeeye oo nala qaadi laha waxba noo harin baa dagaalkan dhacay waxaan suuriya waxaan ka deganaa dimashaq dagaalku hadduu bilowday dhibaato miyaa ina soo gaartay qarax intuu soo dhaco soo duuro maraa soo dal gabar yartaa wuxuu ka gala madaxa tan yartaa ha dhiiga dhulka oo ku dhammaada dee qofkuusa marka dambanta laysku soo bixi maayo dambas meel yaalaan saa u saara aan dhiigka ku celiyo mid baa iga soo dhaawacmata midna gurigaasaas iskool meel wax ka barbaranayeen meeshaa soo ku maqan soo kala qaxan meel aada caba laweysanaa waa gartay wiilka aad weyda meeqa sana jiraa waa sagaal toban jir gabadhanba kuxugyarta kuxig ciyaalkay waxay shan ciyaal ahayeen wiilkan kalena waa kamaajaran yahay kii kale kuxigeen suuriga igaga maqanya dhimana noolaa kama warqo meeluu jiro sidee suuriya uga soo baxdeen marka dad qaxootiya ahaydeen caruur xanuunsan baad haysatay oo laba ah adiga gabarba ahaydeen bal sida aad suuriya uga soo baxdeen iga sheeke suuriya waxaa uga soo baxay soomaaliya safiirka soomaaliya oo jooga iyo dad soomaaliya aan caawiyan lacagsu kala arooriyano soo saaray waxaan go'aansanay inaan kuwaan la soo caro loo xarbiyaan aan go'aansanay bartamihii sanadkii tegay ee laba kun iyo saddex iyo toban ayaa haddana magaalada boosaaso ee puntland waxaa kaga geeriyooday wiil ka mid ah carruurtii xanuunsanayd oo ay sheegtay inuu shoo ka qaaday markii dalka suuriya lagu waayay walaalkiis wiil anuu iga maqayaan kuwaan la socara marka halkaan midna wiilbaa igaga dhintay wiilka laftigiisa naxdinta soqorta waxa u kacday wiilka walaalkiisoo maqan uu waayey soqortaas u kacda xanuunkuna u qabta yabeen markii aad tagtay ma lagu qaabilay ma rajaynaysa in carruurta lagu qabo dagaalaa ka jira marka dagaalada wixii baa dhacay waa kan adduunka isku waxaysmay doonta saalaa la socday anoon rafaad soo maray korkeena xabadya ka yeeriyeen dad xagga jooga isoo caawiya saas kale isoo caawiye waxaa rabaa qofka islaano ilaahay islaano waxaa rabaa inay noo gurmadaan oo wax noo qabtaan baa rabaa doctor cabdiqani siciid faarax maamulaha isbetelka daryeel ee magaalada boosaaso ayaa ganacsatada culimmada iyo waxgaradka puntland iyo hay-adahaba waxa uugu baaqay inay gargaar u fidiyaan qoyskan dhibaatadu la soo daristay bulshada reer puntland ee magaaladan boosaaso ku nool waxaan kula talin lahayn inay daryeel u fidiyaan hay-adaha arrimaha dadka biniaadanka arrimahooda ka shaqeeya oo dadka u qareema runtii waa qoys irdaran waxay ku habboon tahay inay arrintan waxa weye jawaab degdega ka bixiyaan saynab ayaa sheegtay in xaaladeeda caafimaad ay wax badani iska bedeleen muddadii carruurta ay la daalaadhacaysay iyadoo aabbaha dhalana ay ku tilmaantay mid la ildaran xanuunka dhiikarka magaalada muqdishona iminka ku sugan waxaana ay dadka soomaaliyeed iyo hay-adaha caalamiga ahba ka codsatay inay ka caawiya qoyskeeda dhibaatada la soo daristay faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso